oo soo baxay oo lagu furay wadooyinka madaxweynaha maaragtay amarkaasi bixiyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyadoo aan ugu talagalno in maaragtay raashinka mucaawanadaha oo lasoo diibay dowlada ugu deeqday ummadda soomaaliyeed kaas ummadda koonfur galbeed inaan gaarsiino degmooyinka hoos imaada degmada berdaale oo meel soddon kilomitr jirta udhexeysa qansax dheere iyo iyo berdaale oo buraxalayihaahdaan saas howlgalla ayaa uga socdo deegaanka gurguush garow ciidamada wadaan marka meelo dhaqdhaqaaq oo maaragtay nimankaas ku baacsanaya kow kow iyo tobanka iyo bar subaxnimay la wareegeen waayahay bulahaabo dadka aanan aqoonin marka aad u tilmaamayso xaggee koonfur galbeed kaga taallaa kaga taashaa maanta degmada fur ka jirta waa meel udhexaysa degmada berdaale dheere oo talabarkooda markii loo diyaar garoobo oo ciidamada ay qalab qaadaan wax yaroo nafla caali baa joogay wax yaroo maaragtay laakiin daqiiqada ka bacdi waa laga furmuro dhinacaasi waxay u carareen jidka waxay ku baxeen xabaal barbaare ciidamada qansax dheerena meeshaasay ku sugan yihiin